wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka galmudug maxamed xayir nuur oo ay weelinayaan xildhibaano ka tirsan baarlamanka galmudug ayaa ku qabtay degmada caabuda kunan isugu jiray wacyigelin iyo diyaargarowga dhismaha golaha deegaanka gudoomiyaha degmada caabudwaq mahad cumar cilmi oo daafuray kulankan ayaa ka hadlay ujeedka laga leeyahay dhismaha golaha deegaanka waxaana uu ku soo dhoweeyey ugaas axmed barre taakooy waxaannu leenahay annagoo ah hadda maamulkii matelayey bulshada deegaanku matelayey waxaannu soo dhowaynaynaa nidaam annaga kan ha hoggaanka kan ay ka fiican inuu yimaado si deegaanka iyo dalku horumar u gaaro waxaannu rabnaa marka in annaga u tanasulayna in bulshadu ay horumarto oo deegaanku heerka uu joogo heer ka fiican tago inay bulshadu nala garato marka waxaan leeyahay walaalayaalo waxa inoo hagaagsan iyo waxa inoo fiican mustaqbalkeenna aynu si dhammaystiran uga fara buuxsanno sida uu yahana aan u qaadanno waxaa lagu soo dhoweynaya kolley ugaaska ugaas axmed ugaas axmed ku soo dhowow waxaan soo dhowaynaynaa daafurka u samaynta maamul samaynta caabud waaq daafurkeeda iyo maamul u samaynteeda haddii aanu nahay deegaanka caabud waaq waxaan ku soo dhowaynaynaa gacmo furan iyo walaalnimo waana wixii aannu doonaynay ama aannu u baahnayn xubno ka kala socday xaafadaha kala duwan ee degmada aqoon-yahano iyo golaha guurtida ayaa ka qayb ahaa kulanka looga tashanaya dhismaha golaha deegaanka waxaana ay su'aalo ku aadaan habka dhismaha golaha deegaanka lagu weydiiyey mas-uuliyiintii ka socotay wasaaradda qaabka dhismeedka sida u yahay oo shuruucduna tilmaamayso ama lixdankii ha ahaato kacaan odhan maay kacaanku nomination buu ahaa dowlad tooriguu ahaa isagaa soo magacaabi jiray lagama daba hadli jirin in marka dadka loo wacyigeliyo marka hore shirarka la badiyo la iska dhaadhiciyo baa loo baahan yahay golaha deegaanka wuxuu leeyahay tirsi wuxuu leeyahay bableeshin tirsigu waxa weeye sagaaliyo toban waa noqdaa toddobiyo toban waa noqdaa labaatan waa noqdaa labaatan iyo toddoba iyo labaatan iyo sagaal waa noqdaa waxaan rabnaa degmadaanu ma la eka dadka sida buntland oo kale garow oo kale weeye inta aan leenahay inaan su-aalo oo booblasheenka iyagu dhan yahay hadduu yar yahay waxaan qabnaa sida garow oo kale in sagaal iyo labaatan sideed labaatan laga siiyo doctor yaasin kusoo dhawows la taliyaha wasaaradda arrimaha gudaha ee arrimaha dowladda hoose yaasiin cabdi jaamac ayaa jawaabo ka bixiyey su'aalaha ay ka qabeen ka qaybgalayaasha kulanka golaha deegaanka marka waa waa dad xibno ku imaaday doorasho waa dad ay dugmadaanu antay isa soo sharaxeen ay sanduuq uga codaysay oo doorasho dadweyne ku ima doorasho dadweyne ku imaaday labo ay degmadan ula xisaabtamayso hadday wax khaldaan iyo hadday wax saxbaanba ay kula xisaabtamayso wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee galmudug maxamed xayir nuur oo soo ganaanuday kulankan ayaa sheegay in dhismaha golaha deegaanka ay ka horrayso wacyigelin iyo fahamsiinta bulshada golaha deegaanka waa baarlamaankii degmadan ay lahaan lahayd oo ka shaqayn lahaa guddoomiyuhu iyadoo ka soo dhexbaxaya ku-xigeenku asagoo ka soo dhexbaxaya ayada ayaa iska dooran doonta waxaa loo baahan yahaa marka in arrintaas laga fara buuxsado say tahayna looga fara buuxsado hadda arrinta aan daha furanno waa ayada laakiin waxaa ka horeeya arrinta maantao dhan laga hadlahayo oo wacyigelintaah oo in la fahmo ah arrintan ayaalla cabdulaahi jaamac radio daljir caabudwaq